maamulka degmada dhuuble ayaa xariga ka jira warbiyo loogu talagalay in dadka iyo xooluhu ka cabaan xiliyada abaaraha ee biyayaridu jirto wartan oo laga hirgeliyey xaafadda danwadaag ee degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa qayb ka ah dadaalada uu maamulka degmada ugu jiro sidii ay bulshada degmada iyo deegaanada hoos yimaada u heli lahaayeen biyo ay dadka iyo dunyadu cabto xiliyada ay biyolaantu jirto gudoomiyaha degmada dhuuble mudane xasan cabdixaashe ayaa uga mahad celiyey cid kastaoo ka qayb qaadatay hirgelinta mashruucan isagoo bulshada deegaanka ku dhiirigeliyay inay ilaashadaan oo ay si habboon uga faa'iidaystaan warbiyoodkan waxaan u joognaa inaan xarig jaro war biyood ay hirgelisay hay-adda global fankan ay bixisay w f b annaga maamulka degmada waxaa rabnaa inaan kala wareegno wartaas aad iyo aad baan raalli oga nahay sida loo qabtay iyo shaqada laga qabtay waa shaqo fiican runtii bulshada waxtaraysa wartan oo xooluhu ka cabbi karaan beero lagu abuuran karo bulshada waxtaraysa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsana baan nahay maamulka degmada waan mahad celinayna markaa hay-adda w f b oo fan ka bixisay hay-adda global oo furisay labada hay-adood baan u mahad celinaynaa waana hay-adaha degmada shaqada dhow naga dhexayso ka shaqeeya degmada dowley waxtarkana u leh mujtamaca dowley ku dhaqan aad iyo aad baan u mahad celinaya marka horta waxaan shalayna maanta insha allahu tacala